munaasabadan oo sehir siraa loo soo abaabulay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka diinta iyo awqaafta ee somalilan sheekh maxamed xaaji aadan wasiirka waxbarashada axmed aadan buuxane culmaawdiinka magaalada hargeysa mas-uuliyiinta shirkadda dahabshil group iyo waalidiinta dhalay ubadkan ku tartamayey qur-aanka kariimkaah sheekh maxamed aadan oo ah imaamka masaajidka calimataan oo tartankan uu ka socday islamarkaasna ahaa guddoonka guddidii hagaysay tartankan ayaa ku dhawaaqay guulaystayaasha ku guulaystay tartankan qur-aanka kariimka ah kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay muscab axmed ibraahim gobolka awdal magaalada boorama wuxuu qaadan doonaa jaa'isado kala duwan lacagtuse waa laba kun oo dollar musxafkuna wuu ka horeeya maasha allah tabaaraka allah kaalinta labaad waxaa galay sharmaarke cabdiraxmaan axmed gobolka awdal borama maasha allah lacagta uunbaa ka duwan inta kale waa jaa'isadihii waa jaa'isaduna xagga lacagta waa afar kun oo dollar maasha allah tabaaraka allah todobanku halkuu maray gobolka togdheer ayaa helay burco cabdishakuur maxamed bile kaalinta koowaad isagaa haysta lix kun oo dollarna wuu qaadanayaa gobolka togdheer waxay maqashay ciyaarihii bay heleene war qur-aankii bay heleen ka ardaydaas aad usoo dhawaysaanna waa laydinka sugayaa togdheeray shirkadda dahabshil group ayaa tartanka qur-aanka kariimka ah si joogta a u qabanaysay shan iyo labaatankii sane u dambeeyey iyadoo tartamayaasha ku guulaysta ku abaalmarinaysay hadiida ay ku farxeen xamse hal jeesto v o a hargeysa